xildhibaanada kala duwan ee federaalka iyo taliyaha ciidanka iyo ganacsato iyo dad runtii ah waxgaleen ka ah deegaanada aan u soconno ayaan soo waday sawahan usoo wadan waxay ahayd xiisadda hadda ka taagan magaalada gaalkacyo inaan soo afjabno insha allah oo runtii aan meeshaas ka dhalan xal waara arrimaha ugu weyn oo aan hadda usoo qaana waxay ahayd colaadda in la istaajiyo hadday tahay mid af iyo mid runtii qori iyo xabadeedba inaan haddii ilaah yidhaahdo ciidanka iyo dadka la kala qaado oo ciidanka hadda isoo taagan runtii si duruufaha ay dagaal ku dhici karaan aada loogu yeeleeyo waxaan kaloo u socnay runtii kulli inaan u saalno insha allah wadahadalka si wadahadalkaas loo gudagalo xaajadan u noqoto xaajo soo afjicnanta waxaan kaloo runtii aan ku adkeeyey madaxweynaha galmudug ku adkeyn doonaan madaxweynaha puntland runtii in qaybgooda laga qaato dadkii mana kacay sidii loogu soo celin lahaa magaalada magaaladu waa dum waxaan rajeynaynaa hadii la yidhahdo ummadaasi nagu soo celiyo xal waarana aan ka gaarno waan isdhagaysanay waan ku faracsannahay runtii hadaladii hadda na dhex maray waan rajeynaynaa intaas in ka badan inaan kala kulanno meeshii puntland dowladna aan gaalkacyo uga si gudubno si arrintaan hadii la yidhahdo si dhaqso ah xal loogu gaalo waa mahadsantiina